bsmi اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu والthanي whuwa ma saqطa min آkhirih min bacdi الtaabiciyi huwa اlmursl wthaanii kan labaad thaaniga wuxuu ka hadlayaa taqsiimkiisii hore dib ugu laabo oo wuxuu ku yidhi ima an yakuuna min mabaadi'i sanadi aw min aakhirihi bacda taabiciy aw gayrihi alawal waa lasoo sheegay thaanigu muxuu noqonayaana min aakhirihi waay aw min aakhirihi bacda taabiciy kaas waay thaanigu kaasaa amar sanadka gadaalow ka dhacay taabiciga ka kor wathaanii kan labaad wahuwa isagu maa xadiid weeyaan saqada dhacay min aakhirihi aakhirkiisa xaggiisa min bacdi taabiciyi taabiciga gadaashiisa huwa isagu almursalu mursal waayo wixii markaa raawigu ou ka dhacay min aakhirihi sanadka min aakhiri sanadi sanadka aakhirkiisa min bacdi taabiciyi taabiciga gadaashiisana ah huwa almursalu waa mursal midkaas mursal marka mabaaxiftiisu waa badan yihiin cilmulxadiidkana isagaa ugu badan aad baa looga hadlaa mursalka marka ugu horeyso ilaa culimada qaar ay mursalku wax ka qoreenba marka ugu horeyso tacriifkiisa raajixa ah waxa uu yahay mursalka lagu tacriifinayo ma adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa wixii taabicigu nebiga u tiiriyo maa adaafahu marka la yidhaahdo waxay ka fiican tahay maa qaalahu ataabiciyu qaala rasuulu llahi sal l slam lianna taabicigu wixii uu yidhaahdo qowl keliya mursalka kuma gaar ahaa xataa haddii uu yidhaahdo nebigu waxaasuu sameeyey xataa haddii uu yidhaahdo kaana rasuulullahi kada wakada buu nebigu ahaa haddii uu yidhahdo nebigu saasuu u ekaa haddii nin taabici uu yidhaahdo muuqaalka nebigu uu ka waramo waxaasoo dhan waa mursal lianna waa idaafa ila nabiyi sal l slam marka maa adaafahu taabiciyu ataabiciyu marka la yidhina hayru taabici wuxuu nebiga u tiiriyaa mursal lama dhaho ayb maa adaafahu taabiciyu taabiciga wuxuu u tiiriyo ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqdaan ama xaalad ha noqoto ama taqriir ha noqoto waa kaa marka ataabiciyu markaan idlaaqnayna ama ha yaraado ama ha weynaado waxba taas dan uma gelin waana sida xooga badan taabicigu yaraan iyo weynaan laguma kala qeydayo meeshaan marka tacriifka la joogo marka mursalku tacriifkiisu waa kaasaa mabxath labaad waxa uu yahay xujiyat lmursal xadiidka mursalka ixtijaajkiisa ama inuu xujo yahay waana mabxath usuulka iska leh oo halkan musalaxa male leanna musalaxu isaga ma baxhiya maxaa xujoa maxaan xujo ahayn adilada waxaa lagu baxhiyaa usuululfiqhiga ee halkan keliya inaad yacni sanadka iyo matniga calaaqada ka dhexayso un inaad yacni kan kan shaqo uu ku leeyahay ayb laakiin mararka qaar istidraad ahaan bay u sheegaan waxaana kasoo baxayo meeshaas mursalku inuu daciif yahay min aqsaami daciif waxaana aad u caddeeyey mursalka inuu min aqsaami daciif u yahay alimaamu shaafici bacdi alculamaa waxay yidhahdaan shaafici ka hor mursalku waa daciif lama dhihi jirin laakiin waa jiri jireen dad maraasiisha radiyo oo diido way jireen ayb oo zuhri baa marka nin uu yidhi wuxuu arkay ibnu abi farwa oo dhahaya qaala rasuulu llahi saasoo kale dhahayo markaasuu wuxuu yidhi qaatalaka allahu yabna abi farwa tarwi lanaa axaadiida laa khutuma laha walaa azima waxaad noo warinaysaa buu yidhi axaadiid aan hoggaan iyo xarig iyo waxba aan lahayn zuhri ninka uu sidaa leeyahay waxaad ii warinaysaa dabcan waa nin taabici ile zuhri isagaaba taabici ahaa waxa uu diidayana waa maxay qaala rasuulullahi ninkaa iska dhahaya wuxuu leeyahay sanad ii keen xadaanii fulan an fulan can nabiy sal l slam ama xadaanii fulan can الnabiy sal l slam ii keen marka shaafici waa laga horeeyey aathaar badanna way jirtaayo macnahaas oo kale tilmaamayso muslim laftiisana muqadamada waa ku sheegay mursalka asalka qowlkiisa iyo qowlu ahlilcilmi inaan la xujaysanayni inuu sheegay alimaam muslim laftiisa ayb waa ka dembeeyey imaam muslim dabcan shaafici culimada isagana aada wax usii caddeeyeen buu ka mid yahay ayb madaahibta imaam axmed riwaayo laga hayo malik iyo abu xaniifa iyagu waa ixtijaaji jireen ayb oo mursalku iyagu way xujaysan jireen sababta mursalka marka aan loo xujaysanaynin oo daciif uu ku yahayna waxay tahay saqdiga saqdiga ku jiro leanna taabicigan ciddii u sheegtay xadiidka maka m ma la oga qad yakuunu wuxuu noqon karaa saxaabi ama heyrkiisa heyr hadduu noqdo ixtimaal waxaa imaanaya inuu hiqo yahay iyo inuu daciif yahay ayb heyrka waxaa laga yaabaa heyr kale inuu u sheegay oo aan saxaabi ahayn oo taabici kale taabicigaa kale inuu hiqo yahay inuu daciif yahay intaba waa dhici karta maadaama ixtimaalkaas uu jiro tahabudaa la rabaa marka yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba-in fatabayanuu xugun maadaama la sugaayo waxay u baahan tahay marka in la ogaado cadli iyo inuu jiro iyo waxyaabahaas iyo dabbi sababtaasuu marka wuxuu ku noqday mursalku xujo uunan ku ahayn ayb waxaa kaloo mursalka laga baxdiyaa cawaadid lmursal waxaa la yidhaha waxyaabaha mursalka lagu xoojiyo mursalku daciif waaye laakiin ma la xoojin karaa ha waa la xoojin karaa xoojintaas laba meelay ka fiiriyaan mid meel waxay tahay mursalka la xoojin rabo isaga meel labaadna waxay tahay waxa lagu xoojiyo mursalka la xoojinayaa waxay leeyihiin waa inuu ahaado taabicigiisu kabiir horta taabicigu haddaanu kabiir ahayn mursalkaas lama xoojinayo i dhahayaan sababtuna waxay le waay waxay tahay taabiciga aan weyneyn ee sagiirka ah waasitada maqanan badan kulama ay badnaatana dacfigu xoogow sii yeelana laakiin taabiciga kabiirka ah waxaa qaalib ama sida badan inuu saxaabi ka wariyaaba iska badan mayla socotaanna marka mursalka la xoojinaya marka hore taabicigiisu waa inuu kabiir yahay an yakuuna taabiciyuhu kabiiran taabicigiisu waa inuu kabiir yahay ko ta labaad waxa ay tahay haddii isagu laftiisa uu inta badan dadka hiqaadka nin wax ka wariye inuu yahay dadka hiqaadka inuu inta badan wax ka wariye ayb waxaa kaloo laga rabaa isaga laftiisa badanaana dadka isaga la midka ah badana inuunan khilaafin meeshaasna xoogaa marka aslu dabdi iyo waxbaa laga urina intaas marka waxay tahay mursalka la xoojinayo sidiisa cawaadidiisa waxyaabaha lagu xoojiyay waxaa ka mid a musnad saxiix ah waa lagu xoojin karaa su-aal baa laga yaabaa inaa isweydiinayso haddiiba musnad saxiixa jiro mursalkan maa layska dhaafa maxaa lagu falaa isaga leanna hadda mursalaan rabnaa inaan kor usoo qaadno musnad saxiixa lagu soo qaadi karaa baan dhahnay ee musnadkani hadduuba saxiix yahay ama xasan uu yahay ma isaga la qaato xukunka laga qaato lagana tago arrintu waxaa la raadinaya daliil keliya ma ah waa ka weyntahay waxaa la leeyahay mursalkaani musnadkan saxiixa ah waa ku xoogeysana markuu ku xoogeysto waxaa imaanaya markaasi xadiidkaas wuxuu noqonayaa xadiid laba dariiq ku yimid uu noqonaya xadiid ku yimid laba dariiq leanna mursalkiibaa maqbuul noqday waa dariiq kan kalena waa dariiq labaad hadhow cinda tacaarud haddii marka xadiidkan xadiid kale oo caarido oo qariib oo hal dariiq bis ku yimid waxaa la dhahayaa kanaa laga hormarinaa oo murajix ayaa jiro murajixaasuna wuxuu yahay kownuhu qad jaa-a min dariiqayni inuu ku yimid hadhow faa-iido waayo soo maa marka ee wax layska khasaariyo layska tuuraayo male meeshaas marka musnad saxiixa waa lagu xoojin karaa oo maqbuulah waxaa kaloo mursalka lagu xoojinayaa musnad daciif ah laakiin dacfigiisu dhow yahay oo xadiidkan maalan sayulxifdi baa ku jiro meeshaan isagoo mursalana dariiq kaleu ku yimid waa laysku xoojina xasanun ligayrihi bay noqonayaan ayib waxaa laga waxaa kaloo lagu xoojin karaa mursal kale mursal mursal kale waa xoojiyaa marka uu mursal mursal kale xoojinayana waxa ay tahay waa haddii mursilkan iyo mursilka halkan ku jiro inta badan aynan isku shuyuuq noqonaynin ayb laba mursalaan isku xoojin rabnaa mursalkanna taabici baa iskale soo ma kanna taabici baa iska leh labadan taabiciin waa inay inta badan isku shuyuuq ahayn maxaa laga rabaa caqligay waxaan ku socdaan waxay tahay hadday isku shuyuuq yihiin kan ciddii ou gooyeybau kanna gooyey waxba lama faa'iidin marka midkan wax kabida kuu noqon maayo wax meel kale ka yimid maaha waxaa laga yaabaa cilladaani inay tii un weli tahay saqdigii ninkan qofkii ou gooyaa meeshaana ixtimaal ka maqnaa kara sida qaalibka ah laakiin haddii ninkaana shuyuuq uu leeyahay kanna shuyuuq kale leeyahay xadiidkii laba gees buu ka yimid waxa ninkan ka maqan iyo ninkan waxa ka maqan labay kala noqonayan hadday laba kala noqdaan waa isxooji karaan waay shardigaa buu leeyahy marka mursal mursal kale lagu xoojinayo ayb waxyaabaha kale mursalka xoojiyaa waxaa ka mida ijmaac oo kale waa xoojin karaa waxaa kaloo xoojin kara fataawa ahlilcilmi maalan saxaabadii fatwadoodii iyo xadiid mursala iswaafaqay waa laysu xoojina waxaa xoojin karo marka qowl saxaabi qowl saxaabi iyo mursal marka laysu geeyo asal waa soo yeelanaya ayb waxyaabahaasay marka yaa yani cawaadidulmursalka iyo ay ku sheegeen laba u qeybsamaa mursalku mursal hadda halkan kaan uga hadlayna ah oo maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal l l slam iyo mid kaloo la yidhaha mursal khafi mursal khafi mursalka khafiga waxaa la yidhahdaa gadaaluu ka keeni doonaa raawiga inuu ka wariyo raawi ee markaa yacni ou la caasiray laakiin ounan la kulmin ayuu ka warinayaa xadiid dabcan ounan ka maqlin raawigiibaa wuxuu ka warinayaa nin ay isku casri nool yihiin laakiin ounan la kulmin meeshaa markaa dee qof buu ridayaa soo maha oo meesha ka maqan leanna lamaba kulminba asage irsaal khafi ah baa la yidhaha kaas irsaalka khafiga marka see lagu gartaa culimadaa laga garana waa midda ay leeyihin marka fulanun lam yasmac min fulaan laba nin oo isku waqti nool baa la leeyahy ninkan ninkan kama maqlin culimada jahaabidada kaas marka looga dambeeya ama qofka isaguba inuu yidhaahdo aniga hebel yacni lama lama kulmin hebel hebel lama kulmin markuu yidhaha haddana isagoo wax ka warina can uga warina marka la arko xadiidka maxaa la dhahay irsaal khafi a tadliis maaha uu keeni doonaa ayb maraasiisha marka kutubaha laga alifay way badan yihiin abu daawuud maraasiil uu leeyahay soo ma garanin ibnu abi xaatim isaguna wuxuu leeyahy kitaabu lmaraasiil ibnu abi xaatim isaga weliba ruwaadda maraasiilkiisu waxaa weeyaan dadka yacni riwaayaadkooda mursalada iyo ay tahay ama raawigan raawigan kama maqlin iyo ayuu ku qoraa kitaabkiisa irsaalka khafiga aada ugu badan meelaha laga asalka u ah ayb kitaab aada u jaamicana mursalka waxaa ka qoray xaafid alcalaa-i xaafid alcalaa-i kitaabkiisa waxaa la yidhaha jaamicu taxsiil fi axkaami lmaraasiil jaamicu taxsiil fi axkaami almaraasiil ixtijaajkiisa iyo suwartiisa iyo marka dambena fasal dhanba wuxuu ku qorayaa ruwaadda irsaal lagu tuuray dhammaantood hamsadow ka bilaabaa ya-duu geynaa marka haddaad ka shakiso qofkaani qofkaan ma ka maqlay mise kama maqlin inaa ogaato haddaad rabto jaamicu taxsiilka waa inuu agtaada yahay maraasiishu marka waxyaabahaas ayay leeyihiin mabaaxiftaas baa ku jirta waayahay qaala wathaniy wahuwa maa waaye saqada uu dhacay min aakhirihi aakhirkiisa min bacdi taabiciyi taabiciga ka gadaale raawi ou ka dhacay huwa lmursalu waa mursal isaga wa suuratuhu suuradiisana an yaquula inuu yidhaahdo waaye ataabiciyu taabiciga sawaaun waxaa isku mida kaana kabiiran ahaayayaa ow sagiiran ahaayayaa qaala rasuulu llahi sal l slama kada aw facala kada aw fucila bixadratihi kada aw naxwu dalika warkiisa dhan diqaa ku wada jirta qaala rasuulu llaahi sunna qowliya ficliya taqriiriya kulli kulli ficliya waxa dhan aw naxwu dalikana waa xaalkii nebigu ka warrama wainamaa dukira waxaa la sheegay fii qismi lmarduudi baa lagu dhex sheegay mursalkii wainamaa dukira almursalu mursalkii baa la sheegay fii qismi lmarduudi baa lagu sheegay qismiga marduudka ah liljahli ogaan la-aan bixaali lmaxduufi laga jaahilaya kan la gooyo xaalkiisa liannahu maxaa yeelay yuxtamalu waxaa suuragal noqon karoo la ixtimaalayaa an yakuuna inuu ahaado saxaabiyan midkaa la gooyey inuu saxaabi yahay waa suuragal wayuxtamalu waxaa la ixtimaal gelin karaa an yakuuna taabiciyan inuu yahayna wacala thaani yani wacala alixtimaali athaani ixtimaalka labaadoo kownuhu taabiciyan haddaan qabanno yuxtamalu waxaa la ixtimaalayaa an yakuuna daciifan inuu yahay ila waa taabici soo maha taabicigu inuu daciif yahaa dhici karto wayuxtamalu waxaa la ixtimaalayaa an yakuuna hiqatan inuu yahayna suuragal wacala athaani haddaan midkan labaad qabano ixtimaalka labaad ila soco ixtimaalka labaad kee waayo kownuhu hiqatan saxaabi ma ah waa kownuhu hiqatan markii hore u fiirsa wuxuu yidhi liannahu yuxtamalu an yakuuna saxaabiyan wayuxtamalu an yakuuna taabiciyan wacala athaani waa kownuhu taabiciyan yuxtamalu an yakuuna daciifan taabicigii hadduu yahay marka waxaa suuragal inuu daciif yahay wayuxtamalu an yakuuna hiqatan inuu hiqo yahayna waa suuragal ayb wacala thaani hadduu hiqo yahay yuxtamalu an yakuuna waxaa la ixtimaalayaa inuu yahay xamala inuu kasoo xambaaray can saxaabiyin saxaabi wayuxtamalu waxaana suuragal noqon karo an yakuuna xamala can taabiciyin aakhara inuu kasoo xambaaray taabici kale wacala thaani hadduu taabici kale kasoo xambaarayna fayacuudu lixtimaalu saabiqu ixtimaalkii ho soo hormaray baa soo noqonaya wayatacadadu waa waa tiro badnaanayaa markaa wayatacadadu tirow yeelanayaa ayb imaa bitajwiizi alcaqliyi wuxuu tiro ku yeelanayaa tajwiiz caqli ah tajwiiz caqli ah wuxuu ka wadaa caqligu inta uu suuragal ka dhigi karo ayb tajwiizka caqliga muxuu noqonaa fa ilaa maa laa nihaayata lahu waxaan nihaayaba lahayn ayuu noqonayaa mubaalaqu ka wadaa ee nihaaye waa iska yeelan karaa ilaa maa laa nihaayata mubaalaqu ka wadaa leanna taabicigan markii la yidhi wuxuu ka warin karaa nin saxaabi uu ka warin karaa ama taabici taabicigu hiqa ama daciifuu noqon karaa hadduu hiqo noqdo taabicigaa waxaa dhici karta inuu saxaabi ka maqlo ama taabici ka maqlo hadduu taabici ka maqlo taabicigaa inuu taabici kale ka maqlay ama saxaabi ka maqlay waa suuragal iska soco marka tajwiiska caqliga marka waa dheeraan karaa leanna tajwiizka caqliga waxaa weeye maxaa suuragal noqon karo oo aan mustaxiil aan noqonaynin ayb waayahay wa imaa bilistiqraa' amase waa tacadudayaa wuxuu ku tacadudayaa bilistiqraa'i tatabuc iyo raacraac ee markii la istiqraa' la sameeyey la tatabucay muxuu noqday fa ilaa sittatin aw sabcatin fa ilaa sittatin lix bau gaaray aw sabcatin ama toddobau gaaray yani istiqraaga culummada markay fiiriyeen taabici taabici ka warinaya taabici kasii warinaya taabici kasii warinaya ilaa toddoba ilaa lix ama toddoba ayuu gaaray ayb dahabi mucjamu shuyuukihi wuxuu ku wariyey xadiid min ariiqi imaam axmed qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy can zaa'idata can mansuurin can hilaal bni isaaf can rabiic bni khusaym can camr bni maymuun can cabdiraxmaan bni abi leyla can imra'ati min alansaari can abi ayuub can الnabiy sal l slam ayb marka meeqo taabici waayo wax badan ayb marka mansuurka laga bilaabo mansuur iyo hilaal iyo rabiic iyo camr bnu maymuun cabdiraxmaan bnu abi leyla imra'a min alansaar lix ayb haddii hilaal laga bilaabana shan buu noqona wahuwa akharu maa toddobada waa inta ugu badanoo wujida la helay min riwaayati bacdi taabiciina can bacdin oo taabiciinta qaarkood ay ka warinayaan can bacdin qaarkood fa in curifa haddii la garto min caadati taabiciyi taabiciga caadadiisa haddii lagu laga laga garto xaggeeda annahu laa yursilu inuunan irsaalinaynin ilaa can hiqatin hiqa maaha cid kale inuunan ka irsaalinaynin fadahaba jumhuuru lmuxadisiina muxadisiinta badankooda waxay ku tageen ila tawaqufi in laga joogsado sababtu waa maxay libaqaa'i lixtimaal ixtimaalkii baa weli suuragal ah wahuwa axadu qowley axmeda axmed labadiisa qowl mid kamidana waa wathaaniihimaa labada qowl thaani lqowleyni wahuwa qowlu lmaalikiyiina waalkuufiyiina waayo yuqbalu waa la aqbalayaaba mutlaqan sidiisa mutlaqan marka wuxuu ka wadaa sawaaun ictadada biwajhin aakhara aw lam yactadid ama ha xoogaysto ama yownan xoogaysanin mursal sidiisa waa la aqbalaya marka riwaayo axmeda iyo maalik iyo maalikiyiinta iyo kuufiyiinta siday ku tahay kuufiyiinta xanafiyadu ka wada waqaala shaaficiyu radia allahu canhu wuxuu yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa mursalkii in ictadada hadduu ku xoogaysto uu ku cududaysto bimajii'ihi imaatinkiisa min wajhin aakhara uu ku yimid wejka oo yubaayinu ka duwan aduruqa aluulaa duruqda hore ka duwan musnadan kaana ahaayayaa mid musnada ow mursalan ama mursal ahaayaya yani musnad ahaaya ama mursal ahaayaya liyatarajaxa si uu u raajix noqdo ixtimaalu kowni اlmaxduufi kan la gooyey ahaanshihiisa suurtagalnimadeeda hiqatan ahaan inuu yahay fii nafsi اlamri xaqiiqadu sida ay tahay shaafici warkiisa isagu marka waa kaa wuxuu yidhi hadduu xoogaysto haa maxaa laga fahmaya hadduunan xoogaysanin ma aqbalaya isaga masaa-il badan marka waxay ku dhisan yihiin culimada isku khilaafayaan usuushooda wax ku xiran ma maalikiyiintoo kale mursalka waa xujaysanayaan kuufiyiinta sidoo kale waxaa dhacaysa marka inay iyagu markaasi mas'alo ku dhiseen xadiid mursala shaafici oo kale mursal ma deliishanayo wuxuu leeyahay meeshaani xugun fiqiha lagama qaadanayo xadiidkan mursalka labadoodii marka laba qowl ay kala qaadanayaan soo maha labadaa qowlna sababka keenay waxay tahay usuushay isku khilaafsan yihiin hada lahu usuuluhu wahada lahu usuuluhu in la fahmaa muhim marka culimada marka waa fuqahada ama yacni aimada mujtahidiinta yaa usuushooda iyo madaarigtoodu kala duwan tahay usuushaas marka waa la ixtimaali karaa mararka qaar kuwa aan la ixtimaali karinna waa jirtaa kuwa ay mutakalimiinta ku dhaqmaan wax la ixtimaali kara maaha qofkii kutub mutakalimiin akriyayaana fahmaya waxaasna qofkii kale allihiis alla waay mararka qaar waxaad is leedahay nimankan mutakalimiinta haddaan yacni culimada mararka qaar waxaad leedahay war kuwaani maxay u gaalaysiin waayeen mararka qaar warkoodu ilaahay iyo rasuulkiisa waxaan xaqiiqo ahayn oo iska beenay sheegayaan baa warkooda yaa ku jirta maxay u sheegayaan dadkan caamadaa lagu sasabaa haddii kale lama fahamsii karo adiladaa naqligaa waxay leeyihiin waa adilo iyadu markaa dadkan caamada iyo khawaasta yacni caamaday la socon kartaa caqligooda ee waxaani marka mararka qaar waxay leeyihin xataa isticaara iyo kinaayo xataa ma la gelin karin yani waxaani haddaan isticaaro iyo kinaayo xataa aan lagu dadbi karin waa been qayaxan soo maaha marka leanna shaygan haddii isticaaro waayo la dhihi karo xoogaa been ma la dhahayo dabcan laakiin isticaaro iyana ma anfacayso kinaayana ma anfacayso waa been cad waayo ayb haddana maca dalika in la yidhaahdo macaadkii bay gelinayaan iyo kii kale kuwaas marka usuushoodu usuul dhimatay waayo ayb oo qofkuna uuba ku gaaloobayo waay xataa usuusha noocaas hadduu ictiqaadiyo ee ilaahay iyo yacni iyo rasuulkiibaa dadka waxaan jirin u sheegay see loo hanuunaa marka xaggee hanuunku jiraa marka haddii alla rasuul laga waayo xaggooda ayb shaafici wuxuu ka doodi jiray camalu ahli lmadiina iyo iyo yacni maalig niqaash kala galay niqaash macnaha oo waxa waaye yacni isagii baa marka hadba iska dhigaya markan haddii saa la yihaha saan baan dhahayna yani waxyaabaha uu aada ugu doodayna waxaa ka mid a war warka rasuulka war kale ma laga hormari karo ku doodaya ee nin dhahayo warkii rasuulkanba war iska xaqiiqba aan ahayn ka waran goormay nimankaas ahlu xaq noqdeen marka islaamnimadoodaa shaki kaa gelaan wathaaniihimaa wahuwa qowlu lmaalikiyiina wاlkuufiyiina yuqbalu muطlaqan shaaficina hadalkaas buu yidhi yuqbalu in ictadada bimajii'ihi min wajhin aakhara yubaayinu طuruqa اlأulaa khilaafsan musnadan kaana ow mursalan liyatarajaxa si uu u raajix noqdo ixtimaalu kowni اlmaxduufi kan la gooyey ahaanshihiisa hiqatan hiqa fii nafsi اlamri xaqiiqa ayb wa naqla abu bakrin الraaziyu wuxuu soo guuriyey waa saaxibu kitaab اlmaxsuur min alxanafiyati xanafiyada ka mid ah wa abulwaliid albaajiyu min almaalikiyati waa raggan waa usuuliyiin ana araawiya raawiga idaa kaana haddii uu yahay yursilu inuu irsaalinayo can ihiqaati dadka hiqaadka uu ka irs yani uu ka irsaalinayaa macnaha qofka uu goynayaa waa qof hiqa ah iyo wagayrihim iyo keyrkood hadduu ka irsaalinayo laa yuqbalu la aqbali maayo mursaluhu mursalkiisa itifaaqan yani itifaaq ahaan ayb halkaas marka mursalkiiba uga baxay wاlqismu الثaaliثu qeybka saddexaad min aqsaami الsaqطi dhicitaanka aqsaamtiisa xaal uu ka mid yahay min alisnaadi isnaadka xaggiisa uuna ka dhacayo in kaana haddii uu yahay haaliku marka waa kee waa ow gayri dalika soo maahay ila socon saddex ixtimaalow keeni ima an yakun saqdigu inuu ku dhaco min mabaadi'i sanadi min musanifin waima an yakuna fi aakhirih bacda taabiciyi aw gayri dalika haalika aw gayri dalika ayb in kaana haddii uu yahay saqdigu bitnayni labo haddii uu ku ahaaday ayb yani bisuquud itnayn laba dhicitaankooda iyo fasaacidan ka badan maca tawaali isku xigna lala qabo fa huwa almucdalu waa mucdal aw gayri dalika marka haddii waxaa dhacay labo ay yihiin iyo ka badan iskuna xigaan fa huwa almucdalu waa mucdal mucdal baa kaas la yidhaha marka wailaa haddii kale fa in kaana saqdu saqdigu haddii uu yahay bitnayni laba dhicitaankood ayuu ku ahaaday gayri mutawaaliyeyni kuwa isku xigana aan ahayn iskuma xigaan fii mowdicayni laba meelooday ka dhaceen maalan tusaale ahaan halna meeluu ka dhacay halna meel dambe uu ka dhacay iskuma xigaan labadan ayb fa huwa almunqaicu munqaic baa kaas la yidhaha wakadaa waxaa kuula mida in saqada haddii uu dhacay waaxidun mid faqad oo keliya hal hadduu dhaco bisna waa waa munqaic ow amase akharu min itnayni laba wax ka badan laakinahu laakiinse bishardi cadami tawaalii laakiin isku xigid la-aan shardigeeda lala qabo waa la fahmaan umaleyna waa iska fudud yahay kan uma ina saqda saqdigu min alisnaadi isnaadka xaggiina yacni xaalow ka ahaanayo qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa waadixan mid cad inuu yahay mid waadix oo cad yaxsulu lishtiraaku fii macrifatihi yaxsulu waxaa waxaa xasilayo alishtiraaku wadaagsi fii macrifatihi isaga aqoontiisa inay wadaagsadaan bay yacni yaa mushtarag waxaa ku noqonayo yaa layaa mushtarag lagu noqonayayo la wadaagaya ayb yani yaxsulu lishtiraaku fii macrifatihi yaa wadaagaya marka dabcan waxaa wadaagayo ninka mudaqiqa ahee cilalka aada u yaqaaniyo ninka iska caadiga caamiga ayb kan midka waadixa uma ina saqda saqdigu min alisnaadi isnaadka xaggiisa xaal uu ka ahaanayo qad yakuunu inuu ahaada la arkaa waadixan mid muuqdo waadix ah kaasoo yaxsulu lishtiraaku yacni wadaagsi uu xasilayaa fii macrifatihi isaga macrifadiisa iyo ogaalkiisa yaa la wadaagsanaya oo waxaa wadaagsanaya ninka cilalka aada u yaqaaniyo keyrkiisba ka kowni raawi raawiga ahaanshihiisa oo kale waayo maalan tusaale ahaan lam yucaasir inuunan la mucaasaroonin man rawaa canhu qofka uu ka warinayo raawigani ninka uu ka warinayo hadduunanba la caasirin ee ninkaana uu dhintay kanoon dhalanin midkaasi inqiaac waadixa waay soo maha haddaad taariikhda fiirisa ninkanna labadii boqoluu dhintay ninkan ardaygee wax ka warinayaana wuxuu dhashayba isaga laba boqol iyo afartankii ma dhici kartaa nin laba boqol iyo afartankii dhashay nin labadii boqol dhintay inuu wax ka wariyo ma dhici karto inqiaacaas waa waadix waana la wadaagsanaa marka ogaalkiisa nin mudaqiqa iyo hayruhu waa garan karaa ayb waxaa la wadaagsanaya marka waa fii macrifatihi yaa wadaagsanaya labadoo qof wax yaqaan iyo iyo keyrkiisa ayb aw amase yakuunu wuxuu ahaanayaa inqiaacu khafiyan mid qarsoon falaa yudrikuhu ma haleelayo oo ma garanayo ila alaimatu a'imadii maahane alxudaaqu ee aadka wax u taqaani almuطalicuuna ee wax idilaacayay calaa turuqi اlxadiidi xadiidka duruqdiisa idilaacayeen wa cilali اlasaniidi iyo asaniidka cilalkiisa warkiisa marka isku soo duubduub inqiaacu wuxuu u qeybsamaa khafi iyo iyo jeli waadix iyo khafi waadixa nin walbaa waa garan karaa oo taariiqaa lagu garanayaa khafigana culimo waaweyn oo un cilal idilaacday iyo baa garan karaan walidaalika haddaad rabto inaad inqidaac khafi iyo irsaal khafi in la ogaado waa inaad un fiiriso culimadaas hore wararkooda la soco karto oo calaa-iga kitaabkiisa hadda aan sheegaynay maraasiisha ibn xuba yacni maraasiisha ibn abi xaatim bukhaari kitaabkiisana waa laga ogaadaa taariikhulkabiir mararka qaar buu leeyahay qofkan qofkan kama maqlin waxaa laga ogaanayaa cilalulkabiirka tirmidi cilalulkabiirka ayaa laga ogaanayaa cilalu sagiirka sharaxiisan ibnu rajab wax badan baa qofka uu ku ogaanaya ayb kutubta cilalka daara qutni cilalka daara qutni waa kitaab aada yacni qof xadiid takhriijinayo unan kaba maarmeynin cilalkan daara qutni uu leeyahay raggaas marka uu sheegay xudaaqda nimankaas falawalu kan hore awalku waa waadixi wa huwa alwaadixu waa midka muuqda yudraku waa la gartaa oo waa la ogaadaa oo waa la haleeli karaa bicadami talaaqii isla kulmid la-aan ayaa lagu ogaanayaa bayna raawi raawiga dhexdiisa iyo wa shaykhihi iyo sheykhiisa inaanay isla kulmin bikownihi raawiga ahaanshihiisa lam yudrik inuunanba gaarinba casrahu casra shaykhihi sheekhiisaan uu ka warinayo yani sheekhiisa waxaan ka wadnaa man yarwi canhu qofkan uu ka warinayo casrigiisa aanu soo gaarin ow adrakahu ama waa soo gaaray laakinahumaa laakiin labadooda lam yajtamicaa maba kulminba walaysat lahu minhu ijaazatun ijaazana xaggiisa ugama ahaaninoo kama haysto walaa wijaadatun kutubtiisiina ma helin midka marka waadixa dabcan ta hore markayuu aada waadix ugu yahay raawiga sheekhiisa casri inuunan kulminin isagii sheekhiisa qofkan uu leeyahay can fulaanta uu dhahayo fulaankani maba isku casriba maba noole maba ahan ayb ayb ama waa soo gaaray laakiin waxaaba layska ogyaho macruuf iska ah weligood inaynan kulmin ayb ijaazana uunan ka haysanin wijaadana ka haysanin midkan laftiisa dambe irsaal khafi unba unbuu noqonayaa kan laftiisa oo cid walbaa hadda ma fahmi karta midkan dambe wa min hama meeshaas ixtiija waxaa loo baahday ila taariikhi taariikh baa loo baahday markaas soo maaha si loo ogaado ninkan iyo ninkan in casrigu kulmiyey iyo in kale maxaa lagu garanaa in taariikhda la qoro oo culimada marka wafayaat lacyaan culimada nin walbaa waqtigu dhintay in la qoro waqtigay dhasheen in la qoro almawaaliid walwafayaat waxaa loo qoraa almawaaliid walwafayaat in la ogaado marka dadka isgaaray iyo dadka aan isu soo gaarin ayb taariikhda marka qoritaankeedu saasuu muhim ku yahay wa min hama meeshaasa ixtiija waxaa loo baahday ila taariikhi taariikhdaa loo baahday marka cilmu taariikh cilmi weyn wey taariikhda marka laba qaab baa loo qoraa qaab iska taraajim maxdi ah kutubta xadiidka saasay u badan tahay qaabna waxaa la yidhaahdaa xawliyaad iyo taraajim xawliyaad iyo taraajim waa sida uu u qoran yahay yacni albidaaya wanihaayaha oo kale taariikhu lislaamka dahabi oo kale inbaa lqumriga biabnaa'i lcumri alxaafid ibni xajar marka hore sanadkaas wuxuu leeyahay uma istahallad sanata kada ayaa dhalatay dhacdooyinkii sanadkaas dhacayuu sheegaa marka culimada islaamka say wax u qori jireen waa yaabaysa wuxuu ku leeyahay maalan waqtigaas yani taari bilhiblaayo webigaasaa fatahay bilhiblaayo fidnadaasaa dhacday waqtigaas kanaa dhacay dhacdooyinkii oo dhan buu qoraa markau dhammeeyo sanadkaas dadkii dhintay buu u tarjamaa marka ayb marka dadka muslimiinta turaah waa looga tegay laakiin aawa iyagii baa iska howtalhamag wax wax akrinaa male horta annagu haddaan soomaalidaas haddana siinahay wax idilaacashada waa ku liidanaa wax wax idilaacayo male wax idilaac la- mudaalaca la-aantana waxay keentay macluumaadkeena inuu aada u yaraayo sheekhu macluumaadkiisu waa yartahay ardaygu macluumaad ma haayo waxay isu faa'iidey karaan waa yartahay xarafkaas la laqbeynayo isu faa'iidey karaan bis ardaygu markuu laqbada bartana sheikii isagu sin maayo marka arday waxaa la rabaa hadda sheekhiina uu ka faa'iideysto ee sheekh ardaygii ka ee arday sheekhii ka faa'iideystana waa la rabaa labadu inay kala faa'iideystaan culimadan marka yacni uma xijaaz iyo dhulkan wax ku akriyaan ardayguna waa faa'iidou keena uu darsiga keenaa ninka sheekhana faa'iidou keena ardaygu hadduu isaga u noqdo qof uun eh, isaga un nool keliya wax un cunaayo ee isagu uusan ishkaal baraarujinaynina meeshaan ishkaalkan ku jiro kitaabkan saanaa ku taallo ishkaalkan ma la fiiriyey maxaa laga waxbaa cilmiyaa kordhaya ayb marka waa waxaan idinkala talinaa inta badan aniga yacni kutubta inay dhammaadaan un keliya ha- kitaabkan waa bilowda goorma u dhammaanaa goorma u dhammaanaa keliya un inaysan ku jirin dihnigaaga kitaabku xataa hadduunan dhammaanin laakiin manhajkii kitaabka aad ka fahamto qofkan iyo sida kitaabkan loo diyaariyay haddaad ka barato wax weyn baa baratay haddaad kitaabkan saddex mar laqbaysana haddii la yiraa haddii lagu yihaha kitaabkan maxaa xaalkiisu yahay caadaadka shiikhan bal ii sheeg kitaabkan ma iga sii kartaa yacni brief yar ma iga sii kartaa oo kitaabkan ku saabsan xadiidkiisu maxay tahay asaga caadaadkiisu waa maxay foo maxaa kitaabada kale uu dheeryahay hal xabo kuma sii kara hal xabo adna ma taqaanin ogow marka sheekhu hadduu noocaas yahay isaga uusan waxba ka aqooninna de faaqidu shay laa yucdiihi wuxuusan isaguba aqoonin adiga kuma sii kara Ayb. maanta dhan qofku wuxuu daldalaa uu leeyahay kitaabkan ma dhammaanayo waxaan lama wixii waqti le waa iska dhammaanaya haddaad marka dhammaadkiina soo gaarto kitaabka mu- muhimaddiisiina fahamto taasaa ugu fiican hadii kale waqti baad un dhuminayna wa min hama meesha iktija ila taariikhi baa loo baahday litadamunihi ee taariikhda inay kooba ay yacni koobayso taxriira mawaaliidi ruwaati koobitaankeeda oo taariikhdu ay koobayso taxriira mawaaliidi ruwaati ruwaadda dhalashadooda tafatirkeeda wa wafayaatihim iyo dhimashadooda wa awqaati dalabihim iyo waqtiga ay dalabkii cilmiga bilaabeen wartixaalihim iyo awqaaddii iyo waqtiyadii ay rixlaysteen ayb taariikhdaa kuu koobayso hadaa rabta inaa ogaatid waa inaa kutubtaa taariikhda akhrisaa xataa culimadii dambe taariikhdooda waa la helay kuwa ruwaadda keligood maaha xataa culimadii dambe maalan fuqahada oo kale qolo walbaa waxay fuqahadooda taraajim bay ka qoreen dabaqaatu shaaficiya dad badanaa wax ka qoray ibnu xajar oo kale imbaa ulqumriga wax badan uu ku qoray ee dadkii waqtigiisii noolaa toddoba boqol toddobaatan iyo saddex waqtiga uu dhashay meelahaasu bilaabay ee waxaa kaloo uu qoray adduraru lkaamina ee qarnigii markaa sideedaad yani qarnigii toddobaad dadkii joogay ee yacni qarnigii sideedaad iyo meelahaas dadkii joogay iyo ka hadlaa badru daalica waa kitaab isaga laftiisa ee taraajim fara badan ay ku jirto wahaakada waqad waqad iftudixa aqwaamun dad ayaa markaa yacni fa- la fadeexeeyey iddacow sheegtay oo ku andacooday alriwaayata riwaayo can shuyuukhin shuyuukh ay ka warinayaan shuyuukhda oo dahara bitaariikhi taariikhda ay ku daahirtay oo ay ku muuqatay kadibu dacwaahum sheegashadooda beentooda shuyuukh bay sheeganayaan markii shuyuukhdaasoo taariikhda markii la fiiriyey waxaa taari ee, beentoodii marka ay sheeg waxa ay sheegteen beentiisii ayaa taariikhda ku muuqday ayb dadka marka uu sheegaayo miisaanulictidaalka nin uu dahabi ku sheegaa ugu daran oo la yihaha ratan alhindi ee, imaamu dahabi wuxuu yihi shaykhun dajaalun bilaa raybin waa sheekh dajaal abuu yihi shakilaan dahara bacda siti mia lix boqol kadib ayuu soo daahiray fadaca suxbata wuxuu sheegtay inuu saxaabi yahay qarnigii toddobaad buu dig soo dhahay uu soo dhacay saxaabi buu sheegtay wasaxaabatu laa yakdibuun saxaabadu been ma sheegaan kaas marka maxaa saxaabi usoo arkay ayb waana qof aada u dhiiranoo wahada jari-un cala allahi warasuulihi buu yihi ninka qarnigii toddobaad sheeganayo saxaabi baan ahay waa kuwaan annagaba aan arki jirnay qaarkood oo bedriyiin aan nahay dhahayo kale bedriyiin la yaraa beder allahu mustacaan waqad iftudixa aqwaamun kuwaasoo idacow sheegtay ariwaayata riwaayo can shuyuuqin shuyuuq ay ka warinayaan dahara bitaariikhi taariikhda ay ku muuqatay kadibu dacwaahum sheegashadooda beentooda ayaa ku muuqday waalqismu thaani qeybka labaad wahuwa alkhafiyu tadliisku xoogaa wuxuu rabaa ka hadal hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam aleyh